kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinbaa khiyaartay nala socota ee ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa waxaana guud ahaan ku faaqidi doonaa habraacii doorashada ee dhowaan laga soo saaray magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan xuseen caddow oo ah guddoomiyaha xisbiga daldhis yuusuf xasan mursal oo ah guddoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda iyo sidoo kale rooda cabdulaahi colaad oo ka tirsan haweenka siyaasiyiinta ah ee ku sugan muqdisho dhammaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka cabdiraxmaan ayaan ku hormaraya cabdiraxmaan shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey muqdisho ee habraacyada laga soo saaray ku aadan doorashada dalka iyo sida ay noqonayso markaad si guud u fiiriso maxaa kaaga soo baxay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalatu waslamu calaa rasuulilah barow v o a rooda iyo saaxiibka yuusuf waa salaamaya intaas kadib waxaa ka soo baxay shirkii in dhawaale meeshaan ka socday laba maalmood oo habraaca laba boqol todobaatan iyo shan xildhibaanada aqalka hoose ee la doonaya in lagu soo saaro habraaci ka soo baxay waxau iila muuqdaa mid runtii ka turjumaya oo fasiraya sanataradii inta badan maamul goboleedu ay soo saareen qaabkii u soo saareen ayuu kana ku salaysan yahay waxaa weeye sanataradaas xulitaan kuma soo bixin doorasho kuma soo bixin waxay ku soo baxeen madaxweynaha dowlad goboleedka iyo qofku isagu jamaday inuu soo baxo marka xildhibaanadan laba boqol todobaatan shantana marka la fiiriyo habraaca qaabka u samaysan yahay odayaasha soo xolaa inay yihiin inay ka rajiis garaysan yihiin dowlad goboleedka marka la fiiriyo ergada oo maaragtay la yiri saddex meelood oo laba meel yani kooramku waa buuxinaysaa taasoo macnaheedu uu yahay in banaanka lagu celinayo qofkii ergada hoon la rabin oo maaragtay la doonaynin sidoo kaleeto marka la fiiriyo qaabka ay wax ku soo baxeen waxay u muuqataa nimankaas odayaasha ahu inay doonayaan dad ayaga ay rabaan oo keliya oo ayaga u shaqeeyan dalka aanan maaragtay aanan u shaqaynin nimanka wax rabo oo wax soo saaraya ayaad ula jeedaa waxaan waxaan ula jeedaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedka qaarkood waxaa la sheegayaa inay inay musharaxiin yihiin qaar ka midana waxaa laga yaabaa inay inay doon mustaqbalkooda siyaasadeed iyo inay saameyn dowladda federaalka mustaqbalka ku yeeshaan ama inay kursiga kusii nagaadaan waxay u baahan yihiin dad halkaa ku difaaca marka waxaa ii muuqata yani danaysi shakhsiyadeed ayaa ii muuqda laakiin iima muuqato marnaba habraacan inuu ka turjumayo xaaladda dalka soomaaliya meesha lagu sugan yahay meesha la doonaya in la gaaro marka waxaan isleeyahay wixii soo baxay habraaci soo baxay ma ahayn mid ummadda soomaaliyeed dan ugu jirto cabdiraxmaan aad aad umahadsan tahay inagu ma hayno ilaa hadda cid maamul goboleed hogaaminaysa oo musharaxa ka v o ahaan waxaan jecelahay yuusuf xasan mursal inaan u imaado yuusuf waad la socotay shirkii maalmihii ugu dambeysay muqdisho ka dhacay iyo habraacii laga soo saaray iyo qaar ka mida siyaasiyiinta musharaxiinta inay saluugeen odayaashii dhaqanka iyo qaarkood ka hadlay waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo waxyaabaha durbo bilaaba in xasaasiyadda laga qaado maxaa ka mid a marka aan u imaado ama aan ka jawaabo labaiyo labaatankii bishan ayay ahayd markii golaha wadatashiga qaranka oo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay halkan ka soo saareen habraaca loo marayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose runtii arrintaasi waxay dhalisay tension badan dhiilo badan ayay dhalisay waxaana meesha ka soo baxay wax aad maaragtay soomaalidu ay ula yaabeen dhammaan maxay ahayd ii sheeg daneeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka ka warqaba arrimaha doorashooyinka labadii sane ugu dambeysay soomaaliya waxay kasoo sheekeynaysay doorasho la isku raacsan yahay la aqbali karo ee laga wada qeybgeli karo muxaafad iyo mucaarad ayaa laga soo sheekeynayay waxaa nasiib darro noqotay in sanataradii madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ay ka dhigaan dad familkooda ah dad ay reer xidid yihiin dad ay saaxiibo la yihiin dad ay maaragtay garab siyaasadeed ay ka wada tirsan yihiin iyadoo taas ay lala yaaban yahay ayaa haddana waxay soo saareen habraac wax badanba aan ka duwanayn kii hore ee ay soo jeedintu ay kusoo magacaabayeen cidda u tartamaysa ee kuraasta aqalka sare haddana waxba kama duwana kii iyagu fursadda u siinayey habraaci iyagu fursadda u siinayey inay xubin aqalka sare u tartamaysa ay usoo magacaabaan waxba kama duwana kan laba iyo labaatankii bishan ay halkan ka soo saareen waxaa ka mid ah markii hore musharaxnimada qofka ee kursi u istaagaya waxay ka bilaabanaysay marka la guddoonsiiyo shahaadadiisa musharaxnimada officially qofka markaasuu murashax noqon karaa caadiya laakiin inta kore inta ka horeysa qofka xaflad waa dhigan karaa dad wuu la hadli karaa dad wuu maaragtay wuu bilaabi karaa dhaqdhaqaaqiisii laakiin hadda murashaxba ma noqon kartid ilaa lagu siiyo waxaan la yidhaahdo certificate of good conduct soomaaliduna ay tidhaahdo warqadda dembi la-aanta ay dhahaan taana waxaa bixiya maamul goboleedyada iyo meelaha ay doorashadu ka dhacayso waa jidgoyooyin cusub oo loo dhiganayo dadka siyaasadda maaragtay siyaasad ahaan ayagu iska soo horjeedaan sidoo kale ergada ayaa ka mid ah dadka iyaguna maaragtay jidgoyooyin cusub loo dhigay si indirect ah waxay u yareeyeen tiradii ergada lixdan iyo toddoba hadday timaado daad minis looma baahnaa inta kale marka waxaa kaloo jira kuraastii ay qabaa'iladu lahaayeen ayay haddana rabaan inay systemka ay ku boobaan waxaa jirta waxa la yidhaahdo delegate selection committee waxa la yidhahdaa jira oo shan xubnood labana ay ka socoto maamul maxay isha ururada bulshada rayidka ay ka socoto saddex samadoonna ay ka socdaan qabiilkii yaa magacaabaya iyagaa magacaabaya waxay ergo waay waxay soo xulayaan dadkaas guddigaas shanta waxay soo xulayaan ergo oo maaragtay ka imaanaysa qabiilkii ka imaanaysa marka boqolkiiba toddobaatan marka waxaad moodaa ergada iyagaa keensanaya marka walaac badan baa arrintaasi ka dhashay waa ku imaanaya qodobada aad soo qaaday waxaan jecelahay qudhooda inaan sii falaqeyno roda cabdulaahi ayaan siinayaa roda waad dhegaysata doodii cabdiraxmaan cadow iyo yuusuf xasan mursal weli soomaalidii way cabanaysaa oo waxaa la leeyahay habraacii doorashada ee lasoo saaray dhinacyo badan ayaa ka hor yimid oo siyaasiyiina markaad adiga eegto habraacaasi shaksiyan maxaa kaaga muuqda maxaase is leedahay way keeni kartaa in laga cawdo waxay soomaali ku mahmaahdaa waxaad rabta haddaa weyso waxaa ka badin weyso ayaa la sameeyaa wadanka waxaa siyaasiyiintu isku raaceen oo aan shacab codkiisa lagala tashan doorasho dadban wax kasta oo doorashadan ku dhisan waxay noqon doonaan wax dadban waxaa kaloo soomaali ay tiraahdaa dad laba qofood gari kama wada qosliso rag bay dhahaan laakiinse anigu qof ahaan usoo qaadanaya maadaama aysan ka wada qoslinayn waxaan aaminsanahay in doorashadan se u dhaceyso dadka aysan wada farxad gelin doonin waxaad dareemaysaa awoodda cabashada yeereysa ee ugu badan walaalahay ayaa aada u falanqeeyey amase xaqiiqada ka jirto habraaca lasoo saaray habraaca wuxuu awood siinayaa aada u weyn dowlad goboleedka hogaamiyaasha dowlad goboleedka iyo heer dowlad goboleed guddiga ka jiro marka taasina waxay keenaysaa in dhibaatooyin badan ay keeni karto waxyaabaha walaaca aada ugu muujin doono waxaa ka mid ah khilaafaadka qabaaliga yani qabiilada dhexdooda ka dhalan doono sidoo kale shakiyada ugu waaweyn meelaha uu ka jiroo kale waxaa kamid ah bulshada rayidka naftirkeeda waxaa soo xulayaan dowlad goboleedka guddiga dowlad goboleedka xeer dowlad goboleed ayaa jufadii muxuu ahaa usoo xulayaan iyagoo gaashanayaan jufooyinka marka waxaa ku jiro meelo badan oo mugdi ah oo aan aan aan aada iyo aad aan u cadeyn waana wax loogu talagalay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban aniga waxay igula muuqataa inaan ka fikirno hadda wayna haysataa laakiin see uga bixi karnaa wadankan doorasho qof iyo cod ah hogaamiyaasha soo bixi doona see u gaarsiin doonaan mise waxay noqon doonaan dad doorasho dadban kusoo baxay oo ka shaqeeya doorasho dadban in ay lagu socdo laakiinse wadanku wuxuu u baahan yahay in la gaarsiiyo heer ay xisbiyadii tartami karaan heer ay muxuu ahay doorashadii qof iyo cod la gaarsiin karo ma u gudbi karnaa inaan ma fakerin inaan noqono intaan naloo fakerin haddii kale waxay dhalaysaa in fadhiidnimo siyaasadeed oo afar sano soo socoto ah inaan galno haddaanaan ka fiirsanin hogaanka kale ee waddankae soo bixi doono qofka siyaasiga ah amase si dadban ha lagu soo saaro oo hadda doorashada socoto oo mugdiga faraha badan laga cabashada ah ay ka muujinayaan siyaasiyiinta ha ahaato amase si kale ha ahaatee qofkaas waa inuu ka saaraa wadanka siyaasadda fadhiidka ah ku jiro ay noqoto siyaasad loogu hiiriyo shacabka soomaaliyeed oo dad matari kara oo saxaa lagu soo doorto cabdiraxmaan markaad fiirisa shalay waxay u muuqatay in dowladda dhexe la eedeynayo oo lalahaa wadanka doorasho inay ka dhacdo lama rabo dhibaatooyin badan baa jira qalalaaso waatii xitaa muqdisho ay gashay hadda oo habraacyo lasoo saaray soo ma eka siyaasiyiinta iyo dadka xilalka raba in iyagu caqabada qeyb ka yihiin marba wixii lasoo saaraba hadday u arkaa inay caqabad tahay goormaa doorasho wadanku u gelaya iyagana ay raalli noqonayaan
waa sax weeye shalay dowladda federaalka loo arkaya caqabad inay tahay hadda ruuxeeda kama marna dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha loo xil saaray inuu doorasho maaragtay uu dalka gaarsiiyo kalsoonidii dowlad goboleedyada iyo tii federaalka iyo tii soomaaliyeed iyo tii beesha caalamkana helay iyo tii mucaaradka marka marka habraacan soo baxay marka noocaas loo fiiriyo waxaan isleehay ra-iisul wasaaruhu ma aqaano habraacan yani qaabkuu ku aqbalay uu qayb ka ahaa soo saaritaankiisu ama ninka odayga ugu weyn u ahaa waa sax waa la sheegaa ummadda soomaaliyeed inay mabaadidu ay ku yar tahay iyo danta guud oo caamka ah oo danta shaksiga ay ku badan tahay taas waxaa daliilku ah hadda markii sanataradu ay soo baxeen madaxweyneyaal dad u sharaxan oo tiro badan ayaa taageereen marka dabcan kuma aysan taageerin in wanaag ay kusoo baxeen kuma aysan taageerin laakiin waxay ku taageereen beri kursigu u ordahay inuu cod ka helo marka waxaan si leeyahay arrimahaas oo dhan saameynay ku yeelanayaan midda kaleeto waxyaabaa laga hadlaya waxay tahay habraacan hebela xil raba iyo hebel xil raba ma raba midna maaha habraacan wuxuu ka turjumayaa masiirka ummadda soomaaliyeed barow labaatan sano in ka badanaa xarig laisku soo dhiibayay wadankan doorasho qof iyo cod inuu gaaray ahayd wadankan maaragtay kooxaha hubaysan in lala heshiiyo ama xoog looga saara ay ahayd oo midnimada ummadda soomaaliyed in la soo celiyay ahayd nasiib daro marka dowladihii iskaga dambeeyey kuma guuleysan arrimahaas inay xalliyaan sidoo kaleeto axsaab siyaasiyadaa la sameeyey qarash tiro badan baa ku baxay dhaqaala la geliyey waktiyaa la geliyey waxay doorasho qof oo dalka inay ka dhacdo yaa mas-uulka ah inay ka dhici weyso midda kaleeto su-aasha hadda in la raayis gareeyo loo baahan yahay waxay tahay yani collective responsibility wax la yiraho dhan waa lumeen yani mas-uuliyadyaa iskale mas-uuliyaddaas markaa haddii aad adiga qudhaada ereygaad ka dhawaajisa la qaato waxaa iskale yani dowladda federaalka ku ah dowlad goboleedyada laba ah yani saamiliyada siyaasadda oon anagu ah ka midnaha iyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed maanta waxyaabaha looga baahan yahay waxaa weeye in yani saxaafaddu ay bartoon anagu aan barno dooda qabanno yani habraacaanu ma ka turjumi karaa rabitaanka ummadda soomaaliyeed ma ka turjumi karaa beri gabadha maaragtay tuulada joogta iyo hooyada baadiyaha joogta in maaragtay danahooda laga shaqeeyo ma ka turjumi karaa i don't believe yani waxaan u arkaa inuusan ka turjumi karin waxa weeye doorashadii hadda laba kun iyo lix iyo tobankii dhacday marka la fiiriyo middan hadda laba kun labaatan iyo kowga dhici doonta qaabka xildhibaanada ku imaanaya marka la fiiriyo makula tahay marka la gaaro laba kun labaatan iyo shan in doorasho qof iyo cod dalkan ka dhici karto maya dalkan dagaal sokeeyu geli doonaa haddaysan wax ku socdaan dalkan waxaa dhici doonta sida afghanistan ka dhacday oo kaabuul ka dhacday saddex boqol iyo konton kun oo ciidana loo sameeyey intaasoo trilyan oo maaragtay lacagha la geliyay maalintii ciidanka ajnabiga uu ka baxay oo weli wadanka qaybihiisa ay kusii dambeeyaan dalibaan way qabsatay maxaa diidaya marka berito ciidanka hadda ama aerobortka noo waardiyeeya ama madaxtooyada waardiyeewaanu imaan doonaa arrimaha maanka cabdiraxmaan waxaan jecelahay mursal waxaad soo hadal qaaday doodaadii in xildhibaanada iyo dadka wax dooranaya ergada ah qudhooda ay saameyn ku yeelan karayso in warqada dembi la-aanta hubinta lasoo qaato la socotaa soomaaliya xaalad amni ayaa ka jirta miyaanay ahayn wax habboon sida habraaca ku jirtay in la xaqiijiyo qofka muwaadinka ah ee la dooranaya ee la rabo ummadda inuu matalo iyo kan qaadaya mas-uuliyaddii dadka ahayd oo inay wax soo doortaan isaga loogu dhiibo miyaana ahayn in la hubiyo si loo ogaado qofka imaanaya waxa uu yahay taasaa su-aali ka taagantaha
waa sax in maaragtay waxaan la yidhaahdo maaragtay amniga doorashada iyo waxyaabaha ku hareereysan dadka u tartamaya dhammaantood iyo dadka ka qayb qaadanaya si toosa iyo si dadbaba in la hubiyo way tahay laakiin haddana dhinaca kale dadka siyaasadda u taagan ama u cararaya ama wax ku darsanaya ama si dadban si toosaba ugu lugta leh waa la yaqaanaa biografigooda sida ay u nool yihiin taariikhdooda meesha ay ku nool yihiin ayaa la ogyahay annaga hadda waxaan ku noolnahay meelaha ay dowladdu ka taliso ayaynu ku noolnahay meeqaa malaayiin soomaaliya ayaa ku nool goobaha ay dowladdu ka taliso oo subaxii soo kaca shaqadoodii aada waxyaabahaas maaragtay argagixisada iyo laakiin taasi ammaanka soomaaliya ma damaanad qaadaysaa marka aad fiiriso in qof meeshii dowladdu ka sugan yahay ama siyaasadii uu xiban ka yahay oo dhaqdhaqaaqa amnigii soomaaliya waa loo dhaafi karaa in la yidhahdo uma baahno hubin taasi soo su-aal gudheeda ma noqon karto waxa waaye qofka soomaaliga ah waa la ogyahay waa la ogaan karaa waxa uu ku sugan yahay arintan oo la xiriirta electoral security ama amniga doorashooyinka ee hadda ay usoo saarteen maamul goboleedyadu ee ay ku xireen certificate of good conduct oo ergada ma aragtay ay tahay qofka ergada ah oo ergeyga madax bannaan oo la ogyahay inuu hebel dooranayo ayaa loogu talagalay waxaan in lagu celiyo musharaxa madax bannaan ee aan ku jaalka ahayn madaxweynaha mudxeleedkiisu dhammaaday aan ku jaalka ahayn maamul goboleedyada ayaa loogu talagalay waa jidgiyooyin cusub waxaa kaloo xusid mudan labada kun iyo lix iyo tobankii dalkan doorashuu aaday doorashada uu aadayna waxay doorasho dadban doorashada dadban wadada loo marayo way falan tahay wado maaragtay aada u sahlan waaye
rooda sida yuusuf uu soo hadal qaaday waxa uu leeyahay in soomaaliya xaalad amni ku jirto sidaa la socoto dadka qaar ay u dhigan tahay buu leeyahay in warqadda amniga la xiriirta ay soo qaataan inaan mararka qaar loo baahnayn caqabad noqonayso adiga taasi ma ku muuqataa
waa sida uu u sharxay midna waa ku raacsanahay midna kuma raacsani musharaxa markaas dowlad goboleedka ee wadato be arintaas waxay u sahli doontaa in ergada uu qofkaas uu wato sida nidaamka uu yahay waxay tahay erge xalaal ah oo musharaxiinta oo dhan ay u siman yihiin oo wax lagu heshiiyey ay soo baxdo laakiinse sida muuqato amase sida doorashooyinka horeba laga bartay ergada uun meel unbay mar walba ay ku tirsanaan doontaa marka qofkaas waxay u sahli doontaa warqadan in ergadiisu ay u sahasho inuusan soo xariista erga warqadii iyo wixii loo sameeyey qofka kale ee kasoo horjeedana ay caqabad ku noqoto inkastoo amniga hala wada fiiriya laleeyahay wadankiina waxaan ognahay amni ahaantaas databasekaas soo wada saari karta qofka dembiga ka gala raas caseer ilaa iyo raas gambooni wadan ahaan xataa uma diyaarsanin marka dembi baaristaas xataa halkey ku siman tahay ma waxaa laga hadlaya deegaankaas qofka uu markaas degan yahay ma dembi baaristaas c i d da qaabka ay u marayso heer goboleed ma garan karo oo qolada ku shaqada lahaa aada iiga fara dhudhuuban laakiinse waxaaan walaalkay waxaaan ku diidana waxa ay tahay doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo doorashadan waxba isma dhaanto doorashadii horena boobay ahayd tanna boobay noqonaysaa haddii sida muxuu ahaay lagu sii socdana afar sano gudahooda kuma dhalan karaan wax walba oo qof iyo cod ah kuma hagaagi karaan marka iyadana boob kala muxuu ahaay na sugaayo laakiin waxay ku xiran tahay hogaanka dambe ee imaan doono sida uu u noqdo hogaan amniga iyo doorashada keliya iyo constitutionka ka shaqeeyo inuu noqdo ma ahane shalay tii dhacday tan kama duwanaanayso wax gooniya habraacan aada iyo aanaan oga welwelin habraacan waxaad u malaysaa keliya inay dadku ku baraarugsan yihiin labadii kun iyo lix iyo tobankii doorashadii dadbaneed oo qaabkaas u dhacday way nagu cusbeed maadaama tii hore ay ahayd midii nabadoonada keliya ay dadka soo qoraayeen marka horeba nabadoonada dad jecleysiya wax kusoo qoreen afar sano ka hor haddana afartii sano ee labadii kun iyo lix iyo tobankii dowlad goboleedka ayaa awood lahaa qofka iyaga la jiro ayay soo saarayeen kuraasta golaha shacabka ee soo baxday oo dowlad goboleedka aysan raali ka ahayn faraku-taris waaye waxaan dhihi karnaa hirshabeel intaasaa kasoo baxday galmudug intaasaa kasoo baxday jubbaland intaasaa kasoo baxday dowlad goboleedyada qaarkood kamaba aysan soo baxin hal qof ay diidan yihiin sidoo kale haddana dhacayso awoodda waxaa iska leh dowlad goboleedka cidda ay raaliga ka tahay ayayna u badnaan doontaa iyo qaabkay u tixgeliyaan deegaanka qabiilada dego
wax yar waxaan rabaa inaan wax yar ku daro arintan la xiriirta electoral security-ga oo lagu xaqiijinayo ergada iyo murashaxiinta u istaagaysa la leeyahay intaan horta shahaadada dembi la-aanta aan laga doonan c i d da ama maaragtay goobtan maaragtay xarunta dembi baarista aan laga doonan waxaa la rabaa in la liista gareeyo maxaa dembi ah inaan ergey noqdo oo aan maaragtay kursi murashax aan taageersanay aan u codeeyo intaanan gaarin waxaa la yidhi warqad baad u baahan tahay maxay tahay waxyaabaha la iiga baahan yahay waa inay cad tahay haddii marka aan ku dhaco waxaas laakiin waxa dembi noqon kara waa la yaqaanaa qof ay maxkamadii dembi ku xukuntay in ururada dowladda kasoo horjeeda lagu biiro qofka dembiyo waaweyn oo kale oo noocaasa in lagu eedeeyo ama uu lug ku leeyahay dembiga la baari kara soo kaas maa haddee waxaa la rabaa in la liista gareeyo inaad xiriir la leedahay argagixis oo kale inaad xiriir la leedahay maaragtay ii sheeg meel hebel oo kale waxaan jecelahay inaan cabdiraxmaan dhinaciisa u beero cabdiraxmaan habraaca la soo saaray waxaa sidoo kale ku jiray in laba qayb qayb ka mid ah saddexda qayb laba qayb oo kamid a haddii meeshay joogaan xildhibaanka la dooran karo aysan qasab ahayn boqol iyo kow ergayna meesha fadhiso arrintan maxaa laga dhex akrin karaa waxaa laga dhex akri karaa yani ergada taan la rabin oo dhan banaanka in lagu celiyo waxaa kaleeto laga dhex akrin karaa markii horeetaba inay madaxweynaha madaxweynayaasha dowlad goboleedka in lagu xamanayay inay u ololeynayaan konton iyo koodii laba kun iyo lix iyo tobankii in lagu laabto marka yacni intii la raba in intaan gudaha lasoo geliyo kadib laga xirto la yidhahdo koorumku waa dhan yahay ushana lagu dhufto ciddii markaas la rabay in lasoo saaro marka waxaan isleeyahay waxyaabaha kaleeto laga oo habraaca ku jira waxaa kamid ah guddiga doorashooyinka maamul goboleedka ayaa soo saaraya qofka guulaystay yani ayagaa mudaynaya waxaa dhici karta doorashadu intay dhacdo in la sheegin qofka doorashada ku guulaysto shan maalmood maalmo kadib ama saacada kadib la sheego taasna waxay kutusinaysaa adoo guulaystay inaad inaad luusgarayn kartid oo lumi kartid oo qofkan guulaysan oo guulaysan karo sidaan la soconnaba dowladda federaalka ah iyo qaar kamida dowlad goboleedyada waxaa muuqanaysa in khilaafaad uu ka dhexeeyay isan isku aragti ka ahayn hanaanka geedi socodka dowladnimada ee soomaaliya oo qaarkoodba waxaad la socotay inay isdhaliilayeen oo inay isku yimaadeen xataa shirarka ay dhibaato badan laga maray miyaanay jirin kala ra'yi duwanaanshiyaha la xiriirta siyaasadda soomaaliya iyo doorashadaba iyo in xildhibaano aan isku fikir ahayn oo dad kala duwan ka kala aragti mateli kara iman karaan si loo saadaaliyo mustaqbalka hogaamiyaha soomaaliya imaan kara taa yuusuf miyaanay muuqan
horta siyaasadda siyaasaddu mar dadku waa isla socdaan iyagoo kala heer ah iyagoo kala gobol ah ama maxay ahayd ii sheeg dowlad goboleedyada iyo iyo iyo iyo iyo iyo tan federaalkaba way isla way isla socon karaan meelaha qaar laakiin haddana siyaasaddu joogto ma ahan waa aragti isbedeli karta marka waxa waaye waxay ka sinaayeen labaduba labada lakab ee dowladda dowladda federaalkuna waxay rabtay inay boobto doorashada dowlad dowladaha maamul goboleedyadana waxay rabeen iyaguna inay boobaan waxaad moodaa marka in shacabkii soomaalida iyo dadkii daneeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo beesha caalamkuba ay ku dhex dhumeen hadda labada lakab ee dowladnimada dhexdooda heerka federaal iyo heerka maamul goboleed dalkan dhibaato badanaa lasoo maray sida saaxiibkay uu sharxay waxaana looga gudbi karaa in doorasho hufan oo xalaal ah oo laga wada qaybgalo oo xilligan kala guurka ah soomaalidu ka gudbiso isgoyskan halista ah aynu taagannahay naga gudbisaa runtii horta loo baahan yahay shalayto waxaa loola dagaalamayey dowlad waxaa la dagaalamayay dowladda federaalka oo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday hogaaminayo in doorashada loo boobo haddana waxaa cad oo habraacan hadda lasoo saaray oo caddaynayaa in madaxweynayaashii maamul goboleedyada ay maanta iskuri isku ra-i ka yihiin habraacan oo iyaguna ay rabaan inay boobaan waa tahay roodaan mar kale dhinaceeda u weecan doonaa rooda habraacyadan waxaa ku jiray in dumarka aada loogu dhimrinayo siyaasad ahaan marka aad si fiican u akriso in xataa lacagaha diiwaangelinta markaad heer kasta ka eegto ama murashaxiinta dhe ama ergada wax dooranaysa dhe ay ka duwan tahay lacagaha dadka kale laga qaadayo ma kula tahay door fiicana dumarka hadda idin muuqanay
maya wax door ah oo muuqanaya ma laha aniga wax dumarka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa kursiga siyaasadda intaysan imaanin ka hor baab la dilaaba waxyaabaha meelaha ay kusoo haraan waxaa ka mid ah in xataa waxyaabaha aan cilmibaarista lagu samayna u baahan in la fiiriyo waxay tahay qabiilada dhexdooda xataa colaadda ay ka abuuri karto kuraasta loo xiro dumarka sax way fiican tahay waana wax in la gubaabiye ay tahay in kuraasta dumarka loo xiro laakiinse see loo isticmaalaa waa cabdicasiisow soomaaliya waa isla joognaa waana is ognahay sidee loo isticmaalaa kursiga reerka loo xiro kursiga reerka loo xiro waa kursiga hogaanka markaas meesha jooga uu rabo inuu ku xiro ama se iskaga celiyo dad kale ayaa kursiga loo siiyaa oo muxuu ah waxaa la yirahdaa kursigaas gabaraa laga dhigay magacyo badanoo kursiga leeyahay oo aan dadka u fiicnayn oo waad aragto kursiga waxaa laleeyaha googarada loo geliya waxyaabo badan oo yani dumarka u gaar ah in kursiga lagu tilmaamo marka taasna waxaa u malaysaa in ay keenayso in dumarka lasoo saarayo uu noqdo dumar la rabo guryaha inta laga soo kiciyo in lagu shaqaysta ma ahane dumarkii kale ee waxtarayay ee tayada lahaa kuraas banaanka lagu dhigayo inay noqon karto marka hiilo uma dhawo lacagta midda la dhimayo kale hiilo uma arki karno gabadha soomaaliyeed waa gabar siyaasada kala siman ninka ragga ah way soo raadsatay toban kun hadduu baxsado kursi siyaasadeed ay soo raadsatay tobanka kale way baxsan kartaa laakiinse in la yiraahdo shan kuna looga dhiga iyo lix kuna looga dhigaya waa u dadaaneen walaalaheen oo waa arintaas waa dhiirigelinayeen laakiin taasu amay keentaa in qof dhegta laga soo qabtay oo meeshii layska fariisiiyo uu meesha fariisto marka in lagu baraarugo waaye qofka haweenka ee siyaasadda markay soo galayso dayeegaanaa soo dirsaday dad baa soo dirsadeen waa inay ka dhex muuqataa lana qaybsan kartaa qofka garabkeeda oo la siman oo siyaasadda kula jiro oo ah qof rag ah cabdiraxmaan waxaan jeclaha tii dumarka weli inaan sii dul joogo kuraasta qaar waxaa moogtaa lacagaha gabdhuhu ay bixinayaan in ragga ay ka yar tahay ergada oo kale lacagta gabdhaha ayaa yar warqadaha ay kusoo qaadanaya amniga la xiriira diiwaangelinta labada aqal oo kale ood la socotay gabdhaha lacagay ka yar lacagaha raggaa laga qaadayay tani siyaasadda dumarka inay ku biiraan ma dhiirigelinaysaa ani waxaan u arkaa yani in dumarka boqolkiiba soddon loo xiraho inay dambi weynta aadaanan uga soo horjeedaa marar badanna doodo tiro badan waa ku daray sababtu waxay tahay hadda walaashay waxay tiri mogtahay gabadhu wiilka walaalkeedoo la midaaye waa sax waay wuxuu xaq u leehay xaq u leedahay yacni ani waxaan isleehay boqolkiiba soddon iska dhaafay boqolkiiba konton oo boqolkiiba lixdan aa istahesha sidee lagu xaqiijin karaa marka muhim iyadoo laga tusaale qaadanaya dhaqanka iyo beelaha soomaalida marka horeeto waxa weeye horta kursi boqol gabadha kursiga loo xiray horta cadowtinimo u keenay waayo familkeeda ma jeclaanayaan dadku ma jeclaanayaan kursiga gabar u xirayaa laleh laakiin gabadha haddii gabdhaha haddii fursad loo siin lahaa foorumyada inay maaragtay siyaasadda ay kusoo biiraan oo la dhiirigeliyo ay doodo xalaal ay galaan waxaan islahay intaas inka badan ay heli karaan waxaana waana loo xaqiijin karaa intaas ka badan inay heli lahaayeen tusaalahan oo kaleeto haddii xataa wax loo xiraayo waxaa fiicnaan lahayday tirada hadda guud oo qabiilka ku salaysan wax ka duwan in la keeno gobolada loo qaybiyo oo gabdhaha keliya ku tartami karaan sida hadda kenya ka jirto kaleeto waa taqaanaa wamarrey boqolal yaraa jira gobol kasta ama constituency kasta tira taalla oo gabdha ah oo cidan ayaga ahayn aysan ku tartami karin marka in qaabkaas loo maamula ka fiican boqolkiiba soddon ayay gabdhuhu leeyihin marka waxay ila tahay dad dad badana waxay u arkaan gabdhaha boqolkiiba soddon in loo xiro inay sharaf tahay waa la underman gareeha yani waa yaasitaan wey gabdhaha soomaaliyeed intaas way ka sharaf badan yihiin wayna ka mudan yihiin marka gabdhaha loo daayo inay siyaasadooda ay gadaan yuusuf waad la socotaa soomaaliya doorashada hadda dhacday qaybo kamid ah aqalka sare maamul goboleedyada qaaraa soo saaray xildhibaano kuwo kale way dhiman yihiin baarlamankiyaa la aadayaa kuraasta gabdhowa ay xaqiijinayaan iyo in boqolkiiba soddon baarlamanka aqalka labada aqal ee baarlamanku ay ku helaan gabdhuhu iyo sida hadday wax u socdaan marka aad fiiriso doorkii gabdhuhu ay kusoo bixi lahayn muuqata
maxay ahayd marka aad eegto sida ay hadda wax u socdaan laga soo bilaabo maxay ahayd sida loo soo xulay xubnaha aqalka sare haddana maaragtay isheeg haddii lagu heshiiyo habraacan la aadi doono inkastoo maaragtay in wax laga bedela ay tahay runtii soo muuqashada ama soo bixitaanka gabdho badan oo boqolkiiba boqolkiiba afar iyo labaatan ama ama maxay ahayd isheeg soddon gaaraya runtii way adag tahay markaad fiiriso laakiin waxaa la rabaa sideedaba maaragtay kuraastan qabiil baa iskaleh gabadhuna waxay ka tirsan tahay qabiilkii ayay ka tirsan tahay marka si maaragtay heshiis lagu wada yahay dadka kuraastu maaragtay isheg ay ka wada dhexeeyaan oo ugu weyn yahay oo ay ugu weyn yihiin duqowda dhaqanka inay isla fariistaan si maaragtay gabdhihiina loo siiyo qoondadooda loo siiyo waxaa ila wanaagsan anigu in la warwareejiyo oo dhibaatada ugu badan meelaha ay hadda ka imaanayso waxaa ka mid ah qabiil baa waxaa laga yaabaa inuu leeyahay shan kursi ama saddex kursi ama afar kursi mid ka mid a ayaa gabar ahayd marka in maaragtay jufooyinka qabiilka dhexdiisa habka ugu fiican maaragtay inay tahay baan u malaynayaa ugu wanaagsan in gabdhuhuna ay wax ku heli karaan in la warwareejiyo qabiilkii dhexdiisa lagu warwareejiyo umaasan tahay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan roodo u imaado roodo marka aad fiiriso habraacan iyo sida hadda dalka uu yahay iyo xaaladiisa waxay ka dhigan tahay in si rasmi doorasho loo aaday intaana taas aana u gelin waxaan rabaa inaan raacsado tii haweenka ka hadlaysa maadaama si gooni ii taabanayso xaqiiqda waxaa ragga soomaaliyeed markay ka hadlaayaan gabdhaha aad bay u afmacaan yihiin niyaddooda laakiin inay raacdo oo waxay sheegaan inay gabdhuhu sharaf badan yihiin gabdhaha soomaaliyeed inay qiimo badan yihiin laakiin kama muuqato wax qaybsiga markay noqoto sibay iskugu heeliyaan aysan gabdhuhu iskugu heelin dhibaatooyinka jiro waxay tahay in gabdhaha markii ay imaato boosishinada siyaasadeed iyaguna aysan iskugu heelin qoontada dumarka ee la xiraayo wasaaradda haweenka waa u helisaa ururada dhaqdhaqaaqa haweenka waa u heliyaan laakiinse doorashadii somalilan maxaa ka baranay iyadoo qof iyo cod la aaday maxay maxay maxaa keenay caqabadda in aysan kusoo bixin haween marka waa waxyaaba isweydiin mudan marka waxaan aaminsanahay xakameyntan oo boqolkiiba soddonka lagu haynayo waa muxuu ahaay waa bilow fiican laakiinse tii inaan ku darno midaan colaad dhalinayn tayo leh rag kale lagula dagaalamaynin waxyaaba badan in laga fiiriya aada u muhiim ah laakiinse midan kale ay dhahayaan muxuu ahaa gabdhaheenu waa sharaf badan yihiin gabdhuhu waa sharaf badan yihiin laakiin xataa bosishonka siyaasadda markay soo galaan gabdhuhu kama mid noqdaan dadka gorgortanka siyaasadda amase meelaha fiican ka gaaro soomaaliya iyagaana looga baahan yahay haddaada adiga ismuujin qofku muujinaya ma lahan midda habraaca ah habraacan waxaan u malaynaa si fiicanaan u falanqaynay wadanka doorasho wuu aaday laakiinse doorashadiisu waqti bay qaadan doontaa ismana lihii muxuu ahaay waqtigii iyo time tableki la qabta hadda habraaca soo baxaya iyaantii dhaweyd waxyaabaha ka maqnaa waxay ahayd ma taariikh isnayn taariikhdiyaa ka maqan doorashada aqalka hoose goormay bilaabanaysaa mise tii horaan ku tashanaa oo octoobar tobankeeda markii la gaaro doorashada madaxweynaha inay dhacayso weli ma ku jirnaa xaaladaas shakiyaa ku jiro madaxweynaha dowlad goboleed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha weli kama aysan soo bixin in jadwalkaas isbedele marka anigu waxaan leeyahay midhaa jadwalkiyaa weli lagu socdaa
ugu dambeyntii marka weli waa la cabanaya odayaashii dhaqanka hadal lay soo saareen ood aragteen oo boqol shan iyo soddonka odayaal ahaa qaarkood oo hadlay dhinacyadii mucaaradka siyaasiyiinta musharaxiinta ahaa way kasoo horjeedeen habraacee lasoo saaray sibaa siyaasadii weli ay u jiitamaysaa doorashada maxay idinla tahay adoo weli waktigaada soo koobaya cabdiraxmaan inuu xalku yahay bismillahi raxmaan raxiim xalku wuxuu yahay wadankan laxa jeclo badanaa naga haysa meel foguu ka yimid haddana maaragtay wuu garguuranayaa inuu istaagaan rabnaa ma rabno fawdo inuu sii galo haddana sida muuqata hadda xilligii in la isdoortay ay ahayd sanad in ku dhow hadda wuxuu ku dhammaaday isjeejid welina maaragtay waqti dheer inay qaadanaysaa muuqda marka aniga siday iila muuqato markaan aan habraacan dhinac kasta aan u dhigay doodo tiro badan aan ka samaynay wuxuu noola muuqdaa habraac maaragtay xal aanan u keenayn ummadda soomaaliyeed dowlad loo dhan yahay ay dadku raalli ka yihiin xalka wuxuu noqonaya habraacan in lagu laabto yacni in doorashada dhexda lasoo dhigo qabiilada in loo madax banneeyo inay ergadooda ay iska soo doortaan cidday rabtaan ay soo doortaan in maaragtay arrimahan oo kulli la doonayo qofkii musharaxoon la rabin in bannaanka lagu celiyo la joojiyo yacni siyaasaddu inay noqotay mid dadku u siman yihiin si mustaqbalka dalkan uu helo dowlad doorasho qof iyo codadad ka gaarsiin karta yuusuf iyadaan habraacan la wada tuurin maxay kula tahay in xalka loo abaari karo
sideedaba cabdicasiisow doorashada dadban doorasho dadban dalkan hadda uguma horeyso odayaasha dhaqanka iyo hogaamiye kooxeedyada oo tashanaya ayaa hadda kahor xildhibaano soo magacaabay odayga keligiisa ayaa soo magacaabay oday dhaqameedka keligiisa hore soo magacaabay odayga oo lagu daray konton qof oo konton kow isku yihiin baa doorasho dadban dalkan ka sameeyey horta ani sideedaba waxaan qabaa doorashadan dadban way astaysan tahay wayna yaqaanaan dadka qabiil kasta iyo iyo oday kastana kursigiisii wuu yaqaanaa meesha uu yaallana runtii waa yaqaanaa waxyaabahan tirada badan la samaynayaba ani horta waxaan u arkaa waxyaabaha looga luminayo waktiga soomaalida looga luminayo ayaan u arkaa ugu dambeyntii markaad eegto xalkan labadan dhinac ee doorashada dooda nagala qaybgalaysa ay soo jeediyeen adiga maxaad ku tilmaami lahayd weliba adoo aada usoo koobaya xalkan uu ku jiro aniga waxaan xalka rabaa inaan ka arko midka mustaqbalka ah midka hadda taagan iyaga ka hadleen waxay soomaali tiraahdaa dantiis mooga maraduuga horteedu dhammaadaa waxa loo tashanayo amase siyaasiyiintu isku korjiidayaan waa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed deegaanay ka yimaadaan weli talada gacantooda kama aysan bixin dowlad goboleedka iyadoo awoodda la siiyey haddana dowlad goboleedka qabiil unbay dadka kasoo saarayaan marka waxaan dhihi lahaa nabadoonada iyo qabiilada deegaanada degan inay isku tashtaan dadka ay soo saarayaan iyagana ay noqdaan dad maslaxada deegaankaas ku jirto oo ay dib ugu noqonayaan sababtoo ee deegaanka maslaxadiisa danta guud oo dalkaa kasoo dhexbaxayso haddii deegaan walba oo soomaaliya ku yaalo uu soo dirsado xildhibaan matalaad dhab ah deegaan iyo dal u keeni karo waddanka wuu hagaagi lahaa roda cabdulaahi colaad yuusuf xasan mursal iyo cabdiraxmaan xuseen cadow waad mahadsantiin intaas ayaan guud ahaanba kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barrow oydaleh warsan iyo salaama